بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضيلة الإمام العادل imaamka caadilka ah fadiilada uu leeyahay baabkiisii weeye wa cuquubati ljaa'iri kii isagu jaa'irka ahaa ee taas iyadna ciqaabtiisa oo imaamkii caadilka ahaa ee dee shay kastaba halkii uu ku habboonaa isagu waxa weeye dhigayay wixii xuquuq ahaayee bal matalan isaga laasimaysay guudanayay kaas fadliga uu leeyahay ruuxii isagu jaa-irka ahaa ee bal markaa kollay de wixii ilaahay subxaanahu watacaala amray ee cadaaladii dadka dhexdood iyo raciyadood iyo maamulkii fiicnaa aan fulin ahayn siay hawadiisa iyo naftiisu doonaysa ugu tasarufayay balkaasna ciqaabta uu mudanayo walxasi boorintii calaa rifqi dhibrin biraciyati ciddii kolba xil haysay ciddan ay mas-uulka ay kaba tahay inay umuurahoodii u fudaydisay u sahashay u dhimriso boorintii laguma boorinayay iyo wanahyi nahyintii lagaba nahiyayey ciddii iyagu dee xil haysay guud ahaan xilku ama ha yaraado oo in yaroo kooban ha noqdo cidduu mas-uulkaiyo ama ha ballaadhnaadaba eh can idkhaali lmashaqati mashaqo iyo madaro gelinteed calayhim wa cala raciya raciyadii in wax dhibi ay ugu sugan tahay mashaqa ay ugu sugan tahay uu isagii uu laba yimaado oo uu ku kaco taas nahintii lagaba nahayayey xadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi wbn numayrin qaluu xadaثna sufyaan bn cuyaynata can camri yacni bna dinaari can camri bni awsin عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند كل يوادد عن صار بني عمرو بن دينارنا من عمرو بن أوصر إلى اسم تابعي يسا عمرو بتابعه يهي أيا كبدا بأيه waana taabiciise ka weyn oo taabiciintii waaweyneyd oo xaafid qoladii labaad ee ruwaadda ayuu kaba dhigaa camr bn aws bn abi aws waana nin reer daa'ifa oo reer saqiif oo siqa ah weeye kallay kitaabkana dikri waa u horeeyey waxaa markaa halkan qaala bnu numeyrin waa abubakrinna waxa ay tahay dee casharkii kan ka horreeyeyna umuur saasa waan soo aragnay labada sheekh ee muslim waa ninka koowaad iyo ka saddexaad ayaa markay xadiidka soo gaadheen saxaabiga waxay ka cabireen yabluqu bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam ama ninka labaad waa zuhayr ibnu xarbina sheekha muslimun ahaa ee sheekh isaga laftigiisu wuxuu ahaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xagga macnahana inay isku mid tahay waan soo ogaanay walow ay kala sariixsan yihiin oo tan dambana ay rafciga sariix ku tahay in kuwa kalena rafacnimo ama marfuucnimadooda uu xukmi yahay siiqada kale san habeenkii dhaweyd ba soo aragnay bal haddaba rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina almuqsidiina kuwa iyagu cadaalada la yimaadee cadliga falaha weeye muqsidiintii cinda allahi ilaahay agtiisa ayay iyo xaal ay kuba sugan yihiin calaa manaabira manaabir korkeed bay ku sugnaadeen min nuurin nuur ah oo muqsidiintu jamcu muqsid weeye kolay dee wasfigana ee ficilkii waa ficil rubaaci oo aqsada yuqsidu iqsaadan waxaana markuu ficilku saasuu rubaaciga yahay kollay macnuhu waa cadli buu u yimaadaayo waa kuwa caadiliinta ah ee wixii iyagu balraciyadooda kuba sugnaa dee wixii xuquuqdii iyo waajibaadkii iyo umuurihii iyaga saarnaa iyo xilkii si fiican ugaba soo baxayay weeye bal markaa muqsidiintii waaqsidu in allaha yuxibu lmuqsidiin waana t kolley tafsiirku waa inoo iman doonaayo aladiina yacdiluuna fii xukmihim ina almuqsidiina ay tafsiir u tahay xadiidka tatimadiisa waxaana ahayn halkan aimadu kolley ay soo naqliyeen hadday shuraaxda xadiidka tahay halkan iyo dee mufasiriinta waaqsidu markay qabanayaan iyo wa ama alqaasiduuna aayadda kale iyo lugawiyiinta oo kale isna ficilku markuu rubaaciga yahay aqsada yuqsidu iqsaadan waa bimacna alcadl weeye oo almuqsiduun alcadl markaasoo dee waa kuwii iyagu cuduusha ahaa cad ama cadaalada laba imanayay laakiin ficilka marka sulaasigiisa laba isticmaalo qasada yaqsidu qista me qasdan iyo qusuudan taas wuxuu ku noqdaa macno kaluu la yimaadaayo bimacnaa jaarud u yimaadaa macnaha waa kuwii marka haddii la idhaaho aqsadana uu cadaalo falay weeye haddii la idhaaho qasada yaqsidu qasdan iyo qusuudanna jaara wey ayuu noqonayaa bimacnaa jawr iyo xadgudub buu laba yimi oo suurat ljin wa ama alqaasiduuna taasi macna waa kuwii dee dariiqa toosan ka leexday kuwii jaa-iriinta ahaa weeye kuwaasi ficilkuna markaa sulaasi buu noqonaya markan rubaaciga iyana waa kan cadaalada uu kuba yimaado waana jirta aimada luqada barhkood sulaasiga soo naqliya labada macnoba macnaa laba macno isu dib ah oo qasada oo cadalo ah iyo qasado oo jaaro ah labadaba soo naqliyo oo markaa addood ama kelimaadka laba macno isu dida kuba yima ay ka mid noqonayso laakiin marka uu rubaaciga yahay aqsada yuqsidu bimacnaa waa tan cadaalada in makaan hayno ayuu noqonaya oo aliqsaad markaas iyo alqisu alcadl wey waaqsidu in allaha yuxibu lmuqsidiin marka haddaba ina almuqsidiina kuwii iyagu dee cadaalada laba yimi ee xukunkoodii iyo ciddii iyaga ay sha'nigooda tawaleeyeen cadaalo ku dhaqay cind allahi ilaahay agtii calaa manaabira manaabir waa jamcu minbarine ayay ku sugan yihiin korkood oo min nuuri nuur oo macnaa waa dee mansiladooda sare ay leeyihiin ilaahay agtiisa ayaa minbaro ka samaysan nuur maha qoryo kama samaysna jawaahir kale kama samaysna nuur buu mimbar kaba dhiba yahay waa iyaga markaa dee tashriifkood iyo takriimkood iyo weyneyntoodba mansiladooda sarena muujinteed ayaa kuraasi mee manaadir nuur ah ayay ku fadhiisanayaan oy korkooda kuba sugnaanayaan can yamiin araxmaani caza wajal oo ahaatay way ilaah araxmaane midigtiisa wa kiltaa yadayhi yamiinun labadiisa gacmoodba midigba weeye kolley kitaabku dee waa muddo inoo soo socday horena aayaadka iyo axaadiista sifaadka waynu soo aragnay waxyaalihii bal matala madaahibdii culimadana ama madhabahaasna dee iyo daraa'iqdii lala kala marayna waynu soo aragnay ee arrinkii marka la eego salaf iyo ciddii iyaga raacday ee khalafka ahayd ee wanaag kuba raacdayna waa in loo sugay ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu isagu isu sugay isku sifeeyey ama rasuulkiisu uuba sugay dariiq sugan sidan oo kale inooguba sugan loo sugo sugitaanka halkaasi macnu maaha iyadoo la ta tadi taxdiidinayo ama wax loo dhekeysiinayo ma aha ee waa inay sifadani sifo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala oo sifo kamaal ah ay tahay la ictiqaadiyo saasna laguma daayo laakiin dee waxa weeyaan wixii bal masalan dhici karta dadka wahamkooda usoo degdegayay oo imaka jaarixa iyo waxyaalaha caynkaas iyo makhluuqaad sifaadkiina rabbi waa ka nasahan yahay oo dee taas saa ilaahayba subxaana wa tacaala daatadiisu aanay dawaadda u shabahayn daatana leeyahay laakiin aan dawaadda u shabihin ayaa sifaadkiisuna sifaad xaqiiqa uu leeyahy oo sifaad kamaal dhammaan ah oo laakiin aan u shabahayna makhluuq sifaadkii iyo jawaarixdii iyo waxyaalahaas aan uba shabahayn bal markaa haddaba in taasba weeye wakiltaa yaday yamiinuna kolley waaba ixtiraaz aada u fiicano waxaa dhici karta marka dee ruux yamiin la maqlo oo kale oo muqaabilkeeduna shimaal iyo bidix yahay bidixduna marka la eego midigtii loo eego nuqsaan iyo taas ina ay kuba sugan tahay oy kaba naaqusan tahay ayaa si tawahumkaasi aanu uba iman ilaahay sifadiisana ama sifaadkiisani waa sifo kamaal maaha jaarixo iyo wixii makhluuq laguba yaqaanay maaha oo haddii bal matalan markaa dee sifaadkiisa waa sifaadkaa wada dhan oo wax nuqsaana aan lahayn oo dee kibtaa yadahi yamiinba weeye oo iyagu dax nuqsaane waa si sifo u leeyaho sifo kaamila una wey wakiltaa yadahi yamiinun daba aladiina yacdiluuna fii xukmihim halkani waa tafsiir bay u tahay ina almuqsidiina cinda allahi waa aladiina kuwii weeye haddaba kuwaas mansilada iyo fadligaa sarana lihi yacdiluuna cadaalo falaya fii xukmihim xukumkooda oo xukumkoodan dee dadka ay ku xukumayaan ay ku kala saarayaan iyo waxaan maamulkoodiisi guud ahaaneedba cadaalo laba imanaya waa ahlihim ehelkoodii oo ciddii iyagu ehelkooda ahayd hadday tahay nafaqayntooda tarbiyadooda ta'diibkooda ilaalinta wixii toosaan xumaa lagaba ilaalinayo guud ahaan iyagu ehelkoodiina xuquuqdoodii bay u gudanayaan hadday tahay mid diineed iyo mid xuquuqdii kalaba oo ehelkoodiina cadaalo kuba falaya iyo wamaa waluu wixii ay tawaliyeen oo waa cadfu caamin calaa khaas weeye walowna asalka hore weliyuu buu ahaa dee celaalkii kollay meelahan kuba imanayay markii kuba yimi ayay ya-di dhacday unoo walow wixii ay tawaliyeen weeyaan oo wixii ujeeddadu ha badnaado waxaasi ama ha yaraado ee nadarkooda ku sugnaa wilaayadooda ku sugnaa iyagu mas-uulka ay kaba ahaayeen yaanay imaaro guud iyo madaxtinimo saraba noqoninbe iyagu cadaalo kuba falayay taas haddaba kuwa caynkaasa ayaa fadliga iyo sawaabka iyo ajriga badan leh ama martabadaa saraba leh oo intan dambea sheekhu wuxuu kuba fasirayaa macnuu waxa weeye fadligan ah inay manaabir nuura kuba fadhiisanayaan dadka caynkaasi inamaa huwa liman cadala fii ma taqalladahu wuxuu u sugnaaday ciddii cadaalo la timi cadli fashay wixii kolba isaga korkiisa saarnaayee mas-uuliyad ahaa ama khilaafo ha noqdo ama imaaro ama qaadinimo ama xisbadii ama ku yatiimo oo wuxuuyiisa gacanta uu kuba hayo sadaqo kale iyo waqfi kaleu mas-uul ka yahay adigu waa waxala wixii uu isagu mas-uulka kaba ahaa wixii isaga laazimayay xuquuqdii ehelkiisa iyo ciyaalkiisa ahaa bal ayuu cadaalad la imanaya haddaba ciddaa iyadu yaanay haddaba madaxtinimadii saraba noqonin iyo mas-uuliyad jaaniba hase ruuxaye laakiin waxay nadarkiisa ku sugnaa ruuxii cadaalo u falaye si cadliya ulaba imanaye bal dee in isagoo wixii in ku dadaalaya wixii maslaxa iyo naseexadiisu ay ahay wixii xuquuqa ee halkan kaba laasimaysana ilaalinaya jawr iyo tacadi iyo inxiraaf iskaba dhowraya fadliga caynkaasuu yeelanaya waana fadli weyn xadaثanي haarun بn saciidi اlayliyu qaala xadaثana بn wahbi qaala xadaثanii xarmalatu can cabdiلرaحman bni shumasata qaala ataytu caaishaةa aslha can shay xarmala in kolley cawa ninkan xarmalo hore oo xarmalat bnu yaxya ibn xarmala kitaabka ilaa bilowyadiisii kollay marar kala duwan baan ku soo aragnay sheekha muslimna weeye ninkaasi asxaabtii shaaficina mexertiisiina ka mid buu ahaa waa saaxibu shaafici o ninkaa xarmalat bnu yaxya ibnu xarmala ayaa la yidhaah amaa xarmalahan caawa aan hayno xarmalat bnu cimraan ibnu quraad baa la yidhaha ninkaasi waa nin dambe oo waaba sheekhyadii muslima asxaabtii shaaficina ka mid weeye in bal atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwoodii waaweynaana may haynin waa kuwoodii dhexe ninkan aan haynaa ninkaasuu awow u yahay waa laba ninoo adigu isu awowo un wax xarmalo la yidhaahna kitaabka labadaas baaba inoogu sugan ee cid kale kuma sugna markaa kaa sheekha muslim ah waxa weeyaan shaaficina saaxibkiisa ahaa waa xarmalat bnu yaxya awowgii baa xarmalo la yidhaha waa xarmalahan aan caawa hayno oo magaciisa xarmalat bnu cimraan ibnu quraad la yidhahdo markaa ninkani waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waa dabaqadii imaam malik iyo dabaqadoodii weeye waana nin siqo oo isna reer masar ah alxaajib baa loo yaqaanay alxaajib baa loo yaqaanay kitaabkeenna wuxuu ku leeyahay xadiidkan aan hayniya xadiid dambeeya oo markan fadaa'il haddii ilaahay ina gaadhsiiyo kollay masar iyo dikrigeeda halkaas xadiis ku iman doona ayuu ku leeyahay labadaa xadiis ama inankii ninkan uu awooga yahay ee xarmalat bnu yaxya bni xarmalo la yidhaah isagoo casharka caawame waa suurtagal inaan ku aragno horena marar kala duwan baynu u soo aragnay oo isagu kitaabka axaadiis kala duwan buu ku leeyaho waa sheekha muslimkaasi ee bal waa ninkan waa atbaacu taabiciintii xadiidkan iyo xadiisii noo dambeeyey ayuu leeyahay bal sanadii uu isagu dhintay boqol iyo lixdankii uu dhintaa la yidhaah ayuu ninkaa uu awoogaya ama xafiidkiisuna waa sanadu dhashay bay ahaydba boqol iyo lixdankii hijirada haddaba xarmalahan baa wuxuu ka warinayaa can cabdiraxmaan ibni shumaasata waa taabici isagu ee isagaaba atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd ah ibnu shumasa ma dee shamasa oo dee shinta farxadeed iyo damadeedaba way soo naqliyeen horeynu kitaabulimaan iyo ugaba soo marno waa nin taabiciya oo isna reer masar ah laakiin kitaabka hore ayaynu ugu soo aragnay qaala wuxuu yihi ninka cabdiraxmaan ataytu waxaan u imi caaishata caaisha ayaan u imi as'aluhaa xaal aan weydiinayo can shayin caaisha ayaanu imi waa madiina waxbaan weydiinayo wuxuu weydiinayay halkan riwaayaadka kuma hayno ee laakiin su-aal buu ugu yimi faqaalat waxay tidhi iman anta adigu yaa tahay waa degaankee tahayba faqultu waxaan ihi rajulun min ahli misra waa nin reer masaraan ahay faqaalta waxay tidhi kayfa kaana saaxibukum saaxibkiini waa ninkii dee qaa'idkooda ahaa amiirkooda ahaa saaxibkiinu seebuu ahaa lakum idinka idin ahaa fii ghazaatikum ali duulimaadkiinan walaa dee ghazwo khaasatan masar wixii ka shaysay kuba duureen baa jirtay marka haddaba ghaswadiina ninkii amiirka idin ahaa seebuu idinkula dhaqmayey seebuu idinkula tacaamulayay macnaa seebuu idin maamulayayoo seebuu idinka idin ahaa weeyaan idinka idin ahaa qazaadkiinan saaxiibkan ay sheegaysaana waa nin la odhanayay mucaawiyatu bnu xudayji weeye mucaawiyatu bnu xudayji baa la odhanayay barhkood baa camr bnu lcaas iyo kaba dhigay adigu waa mucaawiyatu bnu xudayji baa la odhanayay waana nin dee kollay malaa saxaabi bacdigood ama saxaabinimadiisa ama suxbadiisa lasoo naqliyey masarna dee waa asalkiisu waa reer yamaneed reer tujiibsan waa xarmalahaas iyo reerkoodii oo waa reer yamaneed asalkoodi laakiin waa dadkii dee masar futuxaadkii iyo intii ka dambeysayba tegey ama intii ka dambeysay tegeyba weeye bal haddaba nin saasa ayuu ahaaba faqaala wuxuu yihi ma naqimnaa maanaan qoonsan maanaan inkirin maanaan karin weeyo minhu xaggiisa shayan waxaanu ku diidno oonu ku inkirno ama aanu kuba nacno kamaanaan arag in in kaana inta waa tii mukhafafad ahayd inhu shaniya kaana wuxuu ahaa layamuutu mid uu dhinto oo lirajuli nin midna anaga naga mida albaciir oo ninka anaga naga mida ee ciidankan uu hogaaminayay kaba mid ahaa baaba dhacaysay inuu neefkii raaxiladiisa ama neefkiisii geel ahaa uu kaba dhinto fa yucdihi baciira u magdhabayey neefgeeluu siinayay waalcabdu addoon khaadimkiisa ah ayaaba shaksigii kaba dhimanayay oo annaga naga mid ahaa fa yucdihi lcabda kaasna addoon buu siinayay wayaxtaaju waa ruuxa annaga naga midi wuxuu uga baahanayay ila nafaqati nafaqadiibaa ka go-ayso nafaqu u baahanayayoo fayucdihi nafaqata markaasaa wuxuu siinayey nafaqo ayuu siinayay macnaa ujeeddadu nin dadkii aada uga warhaya aadna ugu markaa umuurahoodii u sahlaya og oo kii isagu dee wax u baahan bana wixii u baahnaa siinaya ayuu ahaa macnaa ficilkaa fiican ee rifqigan iyo ixsaanka badani kuba sugan yahay ayuu ciidankiisii kula dhaqmayay faqaalat caaisha waxay tihi ama adaat istiftaax weeye inahu shaniye laa yamnacunii iima diidayo aladii arrinkii facala uu ku sameeyey fii moxamed ibni abi bakrin moxamed ibnu abi bakrin akhii walaalkay ah oo arrintan uu ku sameeyey walaalkay moxamed ibnu abi bakrin igama hor joogsanayso an ukhbiraka inaan kuugu waramo maa samictu wixii aan maqlay min rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay yaquulu xaaluu ku qowlayo fii beyti haadaa isagoo gurigaygan kuba sugan wix isagoo uu rasuulkii ilaahay leeyahay inaan kuu sheego oo dee ninkana fadli markaa ama ammaani ugu sugan tahay bishaara ay uguba sugnaanayso taasi iima diideyso bal xadiidka waan arki doona oo lafdigu waa inoo soo socdaa haddii a la idhaah maxamed ibn abibakrin horta waa walaalkeed asma bintu cumays baa dhashay kitaabkeenana waxaynu ku soo maray markii xajatlwadaac aan soo haynay bal lasoo baxay uun ee dulxulayfe la joogo inay halkaa asmaa maalintaas xajatlwadaac ay dhashay rasuulka ilaahayna way weydiisay waxay yeeleysaa ama abubakar baaba weydiiyo dee say u ixraamanayso markaasay habeenkii halkaa loo soo hoyday madiine un laga soo baxay bay dhasho xajatlwadaac buu dhasho waa ina abibakrin sidiiq ilmo jacfar ibnu abi aalib iyo qolooyin kale oo cali baa uga dambeeyey haddana asmaa dee abubakar eh iyaguna calina waxbay u dhashay jacfarna waa tii caruurta xabasho iyo dee uu laba hijirootay bal maalan taas oo dad walaalo oo saas oo iyada xaggooya ay ka walaal ahaayeen oo saddexdoodaasi ay kala dhaleen baaba jirtay ninkan maxamed ibn abibakrin markaa dee waa ru'yo ahaan aragtida haddaan eegno isagoo yar rasuulka ilaahay loo keenay waaba aragti waa leeyahay ise kale dee axkaamtiisa iyo umuurihiisa kale waa nin taabiciun buu noqonayaa waqtiyadii cusmaan ibnu cafaan kolley waaba u magacaabay malaa masar buu u magacaabay haddana markii adigu fitnada dee bilowyadeedii ay bilaabantay oo kale dadkii kolley cusmaan aada uga soo horjeeday waa ahaa markii dambena adigu dee cusmaan laba dil bal dee dadka qaar baaba inuu dee ciidanka laba socday kaba dhiga oo taasoo laakiin waa dadkii kolley taas ugu dambeynna dee kolley cali bnu abi aalib ama amiiru lmu'miniin baabuu dee kaba mid ahaa asxaabtiisii hooyadii baabuu qabayo oomatanoo ugu dambeynna malaa sanadii toddobiyo soddonkii sifiin dabadeed ayuu amiiru lmu'miniin cali bnu abi aalib u magacaabay masar dee waqtiyada caynkaasana arrintu way adkayd nimanka reer shaamno xoog bay lahaayeenba ciidankii kale oo mucaawiye isaga xaggiisa kaba socdo oo mucaawiyat ibnu xudayjkani watay ayaa adigu kollay ay sereeno waa laga qaalib noqday maxamed ibnu abibakrinna waqtigaas baa la dilay ninkan baana ciidanka watay kollay sidoo lagu dilay sharaxana hadal baabay ugu yar sugan waabayn isagoo asiira la dilay waa laba yidha mee dagaalkaa lagu dilay laakiin kollay sida muuqata uun ama marka hore gacan kuhayna lagu dilo amase laakiin marka dambe malaa meydkiisina waa la gubay baan filaya oo dee isagoo meel khariba galay ama dameer xalooshiinta ama la geliyo ama isagoo kuba dhuumanayo si xaaladu ay ahaataba adigu waa la dilay waana la gubayba oo taas bay ahayd ninkan baana ciidankan iyo kolley waxyaalahan fuliyey mucaawiyat ibnu xudayj baa arrimahan fuliyey oo isagu ciidankan kale iyo taas laba socday haddaba markaa maxay leedahay arrinku horta waa taas weeye caaisha ninkii waa kanoo inuu si fiican dadkii ciidankii ahaa maaha markaase waa mar ka dambeysay oo khaasatan malaa dee dhinaca masar wixii ka sheegayay dagaaladii loo baxay waa kanoo sida fiican ee uu ciidankiisii uu watay uu kula mucaamalooniye samafalkii uu samafalayey markii loo sheegay ayaa xadiidkan bay deeto ninkii u sheegtay leedahay arrinkaas walaalkay uu kuba sameeyey uu kuba sameeyey igama hor joogsanayo arrin isaga bishaaraba ay ugu sugan tahay ama waxay uguma sugan yihiin dee lagu ammaano markaas laguma sugan yaho xadiidka inaan sheego oo aan dee cadaawadaa aan u hayo ama dhibtaa dee walaalkay uu kuba sameeyey taa uma qarinayo waxyaalahan uma qarinayo taas bay tiri oo waxay tihi markaa xadiidka waa kane rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi allahuma ilaahayow man waliya ruuxa tawaliya min amri ummatii ummadayda amarkeeda shay-an ama shay-an shay ka tawaliya oo shay min amri ummatii ummadayda amarkeeda kaba mida man waliya min amri ummatii ummadayda amarkeeda xaal uu kaba mid yahay shay-an shay tawaliyo adigu haba yaraado tankiirku muxuu inoo faa'iideynayaa shuyuuc buu faa'iideynayaa amarku amar weyn maaha inuu madaxweyne noqdo uun maaha inuu ama ku-xigeenkiisa noqdo inuu gobol dhan iyo dee mandiqo dhan maamulo uu kaba yahay ee waa wax umuurtii ummaddan kaba mida shay-an tankiirkan waaba dee shuyuuc buu faa'iideynayaa waxaasi ahaay markaa weynaado haba yaraado bal markaan taas wixii wax umuurtan ummadda ka mida ruuxa isagu tawaliya markaa fa shaqa dhibo oo calayhim iyo korkoodo macnaa wuxuu la yimi kula kacay si uu ula dhaqmayo si dhib iyo madara ay ku sugan tahay fashquq calayhi adiguna idhaaho arrimihiisa ku adkee waa inama aljaza min jinsi alcamal oo isagiina macnaa waa umuurihiisa oo dhanba adkeeyo dhib oo dee rafaad iyo kadeedba isaga la kulansii weeye had iyo goor ruuxa jaa'irka ee daalimkii xataa waqtigiisu hadduu dheeraadana ma-alkiisi caaqibadiisu way xumaataa une waman waliya ruuxa tawaliya min amri ummatii ummadayda amarkeeda shay-an shay kaba mida tawaliya farafaqa bihim xataa in yaroo kooban haba noqoto waxa weeyaan u dhibriya u debciya oo u sahla oo wixii oo ixsaanfal iyo saanfal iyo sa dee ninkan imaka sameeyey oo kale kan farfuq bihi adiguna umuurihiisa iyo axwaashiisa oo dhan ba usahل ilaahow u debci u dhibri taas buu rasuulki ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh bal taas buu ka xadiiska horta mid weeyaane ta iyada inooguma sugan oo halkan arrinkan caaisha ciddii fadli leh ciddii wanaag leh wanaageedii in la caddeeyo laba sheego oo aan looga joogsan wanaaggaa uu ruuxu leeyahay ama fadliga uu leeyahay ama ficil fiican uu sameeyey kuwa ammaantii ruuxa cadawo kaba dhaxaysa isagoonay ra'yi ahaan isku waafaqsanayn isagoo wax kale adigu bal ay kaba dhaxeeyaan taa inaan loogaba joogsana ciddii fadliga lahayd fadligeedii la sheego wanaagga lahayd wanaaggiisii uu sameeye laguba ammaano bal xadiidka way nooguba sugantao dee caaisha waxay leedahay ninkan kolley may jeclayn arrinkaa weyne dee iyada qoyskeedii kuba tacalluqsanna waa sameeyey haddana ficilkan fiicanuu laba yimi in arrintan ducadan rasuulka ilaahay iyo dee bishaarada ruuxa caynkaasa looguma bishaareeyey in isna wax loo fudaydinayo in ducadii rasuulka ilaahay waa aqbalayaaye bal taa inay sheegtaa kamay hor joogsan weeye bal taasoo si aanay dee may odhan ninkii ammaan bay u noqonaysaayo isagii baaba laakiin taa ka joogsa may odhan oo bal taasi way nooguma suganta markaa ciddii fadli lahayd ciddii wanaag lahayd ama wanaag samaysay wanaagoodii in laba sheego oo ruuxu munaafaso ka dhaxaysa daraaddeed ama cadaawo ka dhaxaysa daraaddeed aanu taa u qarin xadiiska way noogu sugan tahay arrinta weynee xadiidka inooguma suganna dee waa zajrika ugu weyn baa xadiidka kuba sugan layska sajriyo layska dheereeyo laysagaba digo dadkii oo wax mashaqa ay ugu sugan tahay sabab looguba noqdo waayo rasuulka ilaahay abaarkiisii oo la aqbalayo ayaa taa kuba yimi ruuxana in waxa uu dadka kuba sameeyey lagu samaynayo bal dadka intaa leeguu madaxda u ahaa mas-uulka uba ahaa haddii wax mashaqe iyo madaro xaggoodii ay kaba soo gaadhay dee nin kastay mashaqa xaggiisa kaba soo gaadhay waa ku tacalluqayaa waa haystaa khasmigiisuu noqonayaa dee markay dadku sii bataana arrintii way sii badnaanaysaa bal taa digniintaa laysagaba digo waa mid iyo boorin aada u badan oo laysku boorinayo cala rifqi binnaas iyo raxmadoodi iyo naxariistoodi iyo ciddii kolba arrin ay leeyihiin uun mas-uul kaba ahayd inay u dhimriyaan ay u dabciyaan ay u markaa u fudaydiyaan ay u sahlaan una ixsaanfalaan axaadiid kala duwanna dee waa tii kuba timo barhkood rifqiga iyo way noo dambeeyaanba waxay kuba tacalluqsanaayeen وxadثnي محamed بن xatim qال xadثna بن مهدي qال xadثna جرير بن xاaزm عن xrmlة المصrي عن cبدالرحمن بن شhماsة عن عائشhaة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadiidkan imakaan ka soo baxnay mid laba mid ah وحدث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس نحا وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال وحر الرسول إلهي ألا ألا واتي تنبيه أهي baraarujin lays baraarujinayo si arrinta la sheegayo ee soo socota dhegaal loogu furo hagaag loo fahmo oo ruuxu uu baraarugo waxa loo sheegayo alaa kullukum dhama ka dhammaantiin waa mid kastoo idinka idinka mide raacin waa wax ilaaliye waxbuu ilaalinayaa raaci buu yahay ilaaliya wax wax raacaya oo dee taas ilaalinaya oo xaafid ah wakullukum mid kastoo idinka idinka midina mas-uulun waa la weydiinaya can raciyatihi ciddii bal raciyadiisa ahayd ee isaga laga dalbay inuu ilaaliyo inuu xafiduu dhowro waa la weydiinayaa xafida daalika addayac sida xadiis ba ahaa ama inuu xafiday arrinkaas raciyadii iyo wixii dee uu isagu raaciga u ahaa iyo inuu dayacay dee waana laga abaalmarinaya lafta xadiidana soo kan ku dhowna ee faaciddu waxa weeye waxaa u diyaarsataa lilmas'alati jawaaban su-aashaa laydin weydiin doono jawaabteedii sii diyaarsada xadiis anas baa saa kuma yimi oo kollay sanadkiisuna siduu xaafid yidhaahayaba xasan yahay walow dee xadiidkan ibnu cumarna uu la wadaagsaday waxyaalo bal haddaba dhammaantiin mid kastoo idinka idinka midi raacin wakullukum mas-uulun can raciyati rasuulka ilaahay markii hore uu duuduubay imika haddana uu sii tafsiiliyo wuxuu yihi falamiiru ruuxa amiirkii ama amiirka aladii kaasoo calannaasi dadka korkooda ahaaday raacin raaci weeye waa raaci weeyaanoo waa isagu raaciguusa dee culimmadu halkan yidhaahaan alxaafid lmu'taman lmultazimu salaaxa maa qaama calayhi wamaa huwa taxta nadari waa ruuxii waxi ilaalinayay ee dee arrinkan lagu aaminay ee islaasimiyey waxaan uu gacantiisa kuba sugan ama nadarkiisa hoostiisa kuba sugan hagaajintiisa iyo ilaalintiisa iyo dhowridiisa islaasimiyey kaas baa raac yahay waxaana lagu shabayaa kii xoolaha raacayay ee ee bahalkii ka ilaalinaya wixii kale dhibana kaba ilaalinaya wixii maslaxadeeda ah hadday daaqtii hadday waraabin tahay iyo haddii dee bal masalan xerayntoodii iyo bal waxyaalaha caynkaasna u qumayey ee jaanibkaasna uu ilaalinayay tii baa laguma shabahayaa haddaba in ninkii amiirka ahaa aladi calى الnaasi raacan raaci weeye wa huwa mas-uulun can raciyati raciyadiisiina mid la weydiinayo weeyaan wاrajulu ninkii raacin raaci weeye calى ahli beyti dadkii qoyskiisa haweenaydiisi iyo caruurtiisi iyo dee ciddii qoyskiisa ahayd ayuu isagu ilaaliyo yahay isaga laga dalbay inuu ilaaliyo wa huwa mas-uulu canhum waana la weydiin doonaa iyaga wاlmarأaةu haweenaydu raaciyatun iyadna raaciyad weeyo waxay ilaaliyo ay u tahayba calىa beyti baclihaa ninkeeda gurigiisan waa umuurtii guriga iyo wawaladii caruurtiisa iyo wixii dee gacanteeda kuba sugnaayee maalkiisii ahayd iyo bay iyaduna ilaaliye u tahay raaciye ay halkaasay kuba tahay wahiya mas-uulatun canhum iyaduna bal inay xafiday arrinkaas iyo dee hadday dayacday waa la weydiin doonaa waalcabdu addoonkuna raacin calaa maali sayidi xoolahan sayidkiisa ee gacantiisa ku sugan buu raaci yahay ama ilaaliye iyo xafido yahay wa huwa mas-uulun canhu waana la weydiin doonaa haddii uu xafido iyo haddii uu dayacayba ee weydiintana waxa daba socoto un wixii kolba jaze ahaa iyo abaalmarin alaa fakulukum raacin haddana dib buu rasuulka ilaahay usoo duuduubu u ijmaaliyeyoo dhammaantiin raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatin bal kolley waa xadiid aada iyo aada u weyn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee bal kolley umuuro ama dee wuxuu kaba tegey mama jirte uu inoogaba soo koobay ruux kasta inuu raaci yahay laftigan arraciyana kolley waxay noqonaysaa cid alla ciddii dee ruuxan raaciga ah ama kan ilaaliyo ah xifdigiis iyo ilaalintiisa wixii hoos imanaya oo dhan bay raciyo tahay aslu ricaayana waa xifdu shay xusnu tacahudi bih bay yidhaahaan oo ricaayana asalkeeda waxaa la yidhaha waa shaygii oo la xafido hagaag si fiican loogaba warhayo loo dhowro laakiin dee wixii way kala duwan yihin sida xadiidkaba inooguba suganoo ricaayadii imaamku ama ninka amiirkaa ricaayadiisu waxay noqonaysaa wilaayadan iyo xilkan iyo mas-uuliyadan uu mas-uul kaba yahay dadkan raciyadiisa umuurtoodii xuquuqdoodii uu u qumayo waa tii diineed iyo tii adduunyaba oo diintoodii inuu u dhowro adduunyadoodii uuba dhowro wixii maslaxa ay kuba sugantay uu usoo jiido waxay mafsada diineed iyo adduunyaba uguba sugan tahay ina uu ka daafaco taas bay isaga ricaayadiisu noqonaysaa haweeneyda ricaayadeeduna ee waasan gurigan iyo wixii kuba sugan iyo awlaaddii iyo bal wixii dee nadarkeeda kuba sugnaa iyo ilaalinteeda ayay iyada ricaayadeedi ay tahay kii khaadimka ahaana waa dee waxaan gacantiisa ku sugan ee maalkiia shaksigan intaan midna wada ahaynbana kollay xubnihiisii iyo jawaarixdiisii buu raaci u yahay oo ah dee inuu wixii xumaana kaba dhowrsado wixii wanaagsanaana laba yimaada ilaaliyo jawaarixdiisii oo isaga kollay shaksi kasaaba sida lafdigan kale kullukum raacin kii aan intaa midna ahaynbana dee naftiisiiyo wixii kuba tacalluqaya jawaarixdiisiiyo xubnihiisii buu raaci u yahay ilaaliyo u yahay lana weydiin doono bal markaas umuurahaas oo dhan na waa dee laisweydiin doonaa kii isagu dayacayna jazihiisii buu la kulmi kii xafiday ee xilkaa kaba soo baxayna jazihiisii fiicnaa ayuu isaguna laba kulmi taas baa xadiisu yahay وxadaثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshri xa وxadaثna بن nmayri qala xadaثna abi xa وxadثna بن المsنى qال xadثna khالد yعن بن الxاrث xا وxadثna عubayd اللh بن سعيid qال xadثna yaحyى yعن الqطاn kulhm عan عubayd اللahi بن cmر koley waa matngii makaan ka soo baxnay un mati markaa inoo soo socdaa ma jirto dariiqa naafic baana imika inoo horeeyey lays ibnu sacad kaba horeey uu ka wariyey asaanid iyo duruq uu leeyahay kaas buu sheekhu raaciyey haddana xadiidka oo salim ibnu cabdillaahi aabihii kaba wariyey iyo iyadoo cabdillaahi ibnu dinaar ibnu cumar kaba wariyeyna way inoo dambaysaa iyadana laftiyo yaroo kooban mooyaane kanunbuu u exaalayn doonaa markaa matni inoo dambeeyaa ma jiro kulluhumna wuxuu leeyahay waa afar nin moxamed ibnu bishri cabdillaahi ibnu numayr khaalid ibnu alxaaris alhujaymi iyo yaxya alqadaan intoodaasi xadiidka cubaydullaahi ibnu cumar bay kaba wariyeen halkaasaan ku yar joogsanaa markaas waayo kuwo kale iyo asaaniid kalu deeta dib ugu laabnay xa waxadaثna aburabiici wa abu kamilin qaala xadaثna xamaad bnu zaydin xa waxadaثanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaثna ismaaciil waa imaamkiina curaya jamiica can ayuba jamiicana wuxuu wadaa xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu ibraahim labadoodu ayuub bay kaba wariyeen can ayuuba marka cubaydullaahi ibnu cumarkii xamaad iyo ismaaciil ibnu ibraahim lama sidna way ka yaryihin isaga la dabaqan ama dee dad la siman ma aha laakiin meeshii maxaa yimi ayuub marka cubaydullaahi imika nin baan kasoo mid keliya ayaa halkaa afar baa markii hore ka wada wariyey laakiin cubaydullaahi baan haynaa naaficiddii kaba warinaysay imikana sanadka labaadee labadoodan markaynu israacino xamaad iyo ismaaciil ayuub waa nin labaad xa waxadaثanii moxamed ibnu raaficin qaala xadaثana ibnu abi fudaykin waa moxamed ibnu ismaaciil ibn abi fudayk qaala akhbarana الضaxaaku yacni bna cثmaana xa waxadaثana haarun ibnu saciidin اlayriyu qaala xadaثana ibnu wahbin qaala xadaثanii usamat wa usamat bnu zayd laysi kul haaulaahi kuwaa dhammaantood kul haaulaahi markaa yay noqonayaan usamat bnu zayd iyo daxaak ibnu cuثmaan alxizaami iyo ayubu sakhtiyaani iyo cubaydullaahi ibnu cumar oo afartii hore ay ka wariyeen afar bay markaa inoo noqonayaan waa cubaydullaahi saddexdan dambe intoodaasi xadiidka ayay ka wariyeen waa can naaficin can ibni cumara markii horena lays ibnu sacad baan soo haynay oo xadiidka naafic kaba wariyey markaa naafic waxaan haynaa shan bay noqon lays ibnu sacad cubaydullaahi ibnu cumar iyo saddexdan dambe ee cubaydullaahi kaba dambeeyey xadiidka matnigiisuna waa misla xadiisi layse can naaficin xadiiskii layse ee naaficu kaba warinaya mid laba mida ama lafdi laba mida iyo matin lamida ayaa iyaga riwaayadoodu raggan dambana ay tahay qال abu isxaaq xadaثna الxasan bnu bishri qala xadaثna cabdالlahi bn nmayri can cubayd الlahi can naafici can ibni cumara bihada mila xadiiث laysi can naaficin intan iyadu muslim hadalkii ma aha abu isxaaqan waa ninkii aynu soo aragnay imaamkan muslim kitaabkiisa inooga soo wariyey ee ibraahim bin moxamed ibnu sufyaan la odhanayo abu isxaaq weeye waa tilmiidkii muslim laakiin marar kala duwan baan soo aragnay xataa habeen dhexdiiyana waan soo aragnaybe waa kal waxaa dhacda dee kitaabkii muslim buu ka warinayaa sanadkiisii waa kaasi awqaadda qaarkeed iyo axaadiisa qaarkoodba sanad aankii muslim ahayn ayuu xadiis mucayana ama khaasa kuba wariyaa lana siman markaa sanadkii dee muslimna uu kula sinaanayo sanadkiisii uu muslim kaga warinayay ka saraynaya xasan ibnu bishri horena waynu usoo aragnay waxaanan soo sheegnay rijaasha muslim inaanu ka mid ahayn waayo muslim waxba kama wariyo ee waxaa imika uu sheekh yahay un abu isxaaq ibraahim ibnu sufyaan ama ibraahim ibn moxamed ibnu sufyaan imikana xadiidkan imika aan hayno markii hore ee bal muslim oo kale dariiqiisan cabdillaahi ibnu numayr ina waynu soo aragnay cabdillahi ibnu numayro waa tan imikaba u xadaana abubakr ibn abi shaba xadaana ibnu numayr xadaana abi bay ahayde cabdillahi ibnu numayr marka la eego abu isxaaq laba nin baa u dhexeeyey midi waa muslim midna waa sheekhiisii oo moxamed ibnu cabdillaahi ah waa sanadkaa hore muxuu helay sanad kale oo nin keliya uu udhexeeyo muslimna uu la siman yahay oo imika xasan ibnu bishri unbaa udhexeeya cabdillahi ibnu numayr marka ujeedadiisu waa inuu sanadkiisan caaligaa inuu ku muujiyo muslimna uu kula sinaaday intaa weeye xasan ibnu bishrina rijaasha muslim ka mid maaha waxadaanaa yaxya bnu yaxya yaxya bnu ayuba waqutaybata bnu saciidi wabnu xujrin kulhm afartan sheekhba can ismaaciila bni jacfarin can cabdillahi bni dinaarin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waa xadiidkii horowne waxadaanii xarmalat bnu yaxya eeg waa kan waa kii aan sheegaynay waa sheekii imika muslim waa tilmiidkii shaafici waana nin kitaabka isaga kusoo noqnoqda awowgiina waa tii marka dhoweyd aan soo haynayoo waa xarmalat bnu yaxya ibni xarmalata ee taas buu noqonayaa oo xarmalaha kalena waxaan idhi xarmalat bnu cimraan ibnu quraad baa la idhaaha قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه marka markii hore ناaفع عن بن cمر baan soo haynay imika cabdاللahi بن dيnاr عن بن cمر iyo saلم بن cabdاللahi عan أbيهi oo dee عan بن cمر ba-a labadana waa kuwa ناaفع xadiidkii la wadaagsaday qaala marka iبن cمر ba wuxuu uhi samictu رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم yquل waa bimacnaa xadiidi naaficin can ibni cumara labadoodana saalim iyo cabdillahi bnu dinaar xadiidkan ay ibnu cumar ka wariyeen wuxuu la macno yahay un xadiidkii naaficu ibnu cumar kaba wariyey wazaada fii xadiidi zuhriy laakiin zuhri xadiidkiisa wuxuu ziyaadiyey zuhrina waxaa ka warinaya yunus oo markaa waxaan odhanaya wazaada wuxuu siyaadiyey yunus fii xadiidi zuhriyi zuhri xadiidkiisa waa sanadkaa zuhri uu kuba sugan yahay can naafic markaas qaala wuxuu ihi waxasibtu ibnu cumar baa markaa odhanaya waa shaki markaa riwaayada marka la eego yunus اlayli can ibni shihaab can salim can cabdillaahi waxasibtu waxaan u malaynaya anahu qad qaala inuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arajulu raacin fii maali abiihi waayo lafdiga markaa hore inoogumuu sugnayn intan ninku wuxuu raaci ku yahay xoolahan aabihii uu gacanta ku hayo isaguna dee xilkeeduu hayaa ilaalinteedaa laga dalbay isagaa mas-uul kaba ah raaci wa mas-uulun can raciyati waana la weydiin hadduu khiyaansaday iyo haddaanu khiyaansanba bal adigu waxaa dee khiyaamatin iyo haddii kaleba kolley waa mid la weydiin doono intaasna inuu yidhi baan u malaynaya waxadaanii axmed ibn cabdiraxmaan ibni wahbin qaala akhbaranii cami cabdullahi ibni wahbin qaala akhbaranii rajulu samaahu ibnu wahab baa muxuu isagu yihi akhbaranii rajulu samaahu muslim baa xadfay haddaba nin baa inay ibnu wahb adeerkiibuu ka maqlay imaam axmed ibn cabdiraxmaan ibn wahb adeerkii cabdullaahi ibn wahb kolleyna isaga cibaaradiisii maayayn akhbaranii rajulu samaahu nin uu magacaabay baa ii waramayo isagu ma xadfine muslim baa ninkan xadfayo waxa weeye waa cabdullaahi ibn lahyacan ninkii la odhanayey caalimkaa qaadiga ah laakiin markii dambe kutubtiisii ay gubatay xifdigiisu xumaaday oo markaasaa looba daciifiyo laakiin dee markay tahay nimanka cabaadilada ah riwaayadooda kolley xoog bay leedaho waa xadiidkiisii hore intaan ikhtilaadka iyo xifsi xumidu kuba iman bay axaadiistoodii ahayd waa cabdillaahi bni wahbigan aan imaka hayno cabdillaahi iyadna almuqri cabdillaahi bni yaziid almuqri iyo cabdillaahi ibnu markaa dee maslamata bni qacnab oo ah cabdillaahi alqacnab iyo qolooyinkaas cabaadiladaas riwaayadoodu kolley xoog bay leedahay oo waayo waa xadiidkiisii hore haddaba nin uu magacaabay iyo waa camr bnu اlxaris kolley imaam weeye camr bnu اlxaris isagaana xadiidkii warinaya ee way wada socdeen oo ibnu wahab waa ka wada maqlay eh cumdadu waxa weeye hadduu ninkaas sanadkiisa dee dacfi uu kuba sugan yahayba idlahi caam cumdadu waa camr bnu اlxaris kolleyna way dhacdaa dee muslim iyo nasaa-i iyagoo dee sandee laba yimaadeen wa camr bnu اlxaris عن بkيr عن بsر بن سعيد حdثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بhda المعنى waa معنhan oo wa كلكم راaع وكلكم مسؤول عن رعyة xadيiثkeedii وحdثنا شhيبان بن فروخ قال حdثنا أبوالأشhاب جعفر بن حyان kale kunyadiis aad ugu shuuroobay horaynu usoo aragnay عن الحسن قاaل xسن البصري ba wuxuu yihi aada uu soo booqday cubaydullaahi bnu ziyaadin cubaydullaahi bnu ziyaad macqila bna yasaarin macqil bnu yasaar almusaniya ee reer musey inuu soo booqday fii maradii xanuunkiisii alladii xanuunkaasoo maata uu dhintay fiihi xanuunkaa dhexdiisa macqil aanu kaba kicina uu kuba dhintay waqtigii yaziid ibnu mucaawiyana way ahayd cubaydullahi ibnu ziyaadna isagaa markaa ciraaq madax ka ahaa oo cubaydullaahi u joogay yaziid faqaala macqilun macqil baa wuxuu ku yidhi xadiidkana horeynu usoo aragno raqab boqol iyo labi afartan waa kitaabuliimaan xadiidkan iyo riwaayada kasii dambaysa iyo horeynu usoo aragnay wuxuu yidhi markaas y lambar aada u fog weye macqil baa wuxuu yidhi inii anigu muxadithuka waan kuu waramayaa xadiidan xadiid baan kuugu waramayaa xadiidkaasoo samictu aan maqlay min rasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam low calimtu haddaan ogahay ana lii xayaatan nololi inay i sugnaatoon sii noolaanayo haddaan ogahay ma xadatuka kuumaan sheegeen oo dee horeba ugumuu sheegin kugumaan warameen waana kan xadiidkii inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi llaahu ilaahay ka ilaalin dalbayo ama xifdi iyo dhowrid isaga uu kaba dalbayo raciyatan raciyo dalabku halkan waxa weeyaan macnaa dee isagiibaa xilkaasuu hayaa cid buu madax u yahay ee ciddii cid madax u ahaydna wuxuu mukalaf ku yahay ilaalintooda iyo dhowritaankooda iyo dee taas buu inay mukalaf kuba yahay kaasoo yamuutu dhimanayo yowma maalinta yamuutu uu dhinto walxaal huwa kaashun isagoo khiyaansaday liraciyati raciyadiisaas aan u naseexayn ku dadaalin wixii maslaxadooda ahaa ee isagoo dulmay dhibay oo khiyaansaday markaa dhinto maalinta uu dhimanayo kaasi ma jiro ilaa uu jiro xarama allahu calayhi ilaahay wuxuu ka xarimaa aljannata jannada ayuu kaba xarimaayo kaasi hadduu dee dulmigooda iyo qishigoodan banaysanayana uu ku gaaloobayo mabagelayo janno haddii kalena dee marka hore sidaa laftiga inoo dambeeye lama gelayo weeye oo ilaahay waa ka xarimaa janno isaga waa ka xarimaa dee inuu markaa hore ama dee waxa weeyaan uu galo haddii kalena waa calaa sabiili taabiid haddii dee waxaan dulmigan iyo waxaan uu laba imanayo uu isagu banaysanayo وxdثnah yaحya بن yaحya qال أخbarana يزيد بن زurيc عan yuنuس عan الxasn qaala wuxuu yihi dakla yunuskani waa yunus بn cubayd weeye yunus بn يزيد alayrigii marka dhoweydna aan lahayn wazaada في xadiiثi suuriyi ma aha kaasi waa nin ka horeeya kan oo sqaaru taabiciin oo caabid ahaa siqana ah yunus بn cubayd an hore usoo aragne عan الxasn qaala dakla بن زiyaadi ina زiyaad baa wuxuu usoo galay calى macqil bni yasaarin macqil bni yasaar walxaal huwa wajicun isagoo xanuunsanaya macqil bimili xadiidi abilashhabi marka abulashab xadiidkan uu xasan ka wariyey ayuu la mid ahaa un kan yuunus kaba wariyey xasan wazaada laakiin wuxuu ziyaadiyey isagu riwaayadiisa qaala ina ziyaad baa wuxuu yidhi allah kunta maad ahaatid maxaad u noqon weyday xadasan xadahanii mid iigu warrama haadaa xadiidkan qabla alyawmi maanta horteed maxaad hore iigu sheegi weyday xadiidkan qaala wuxu uhi maa xadadtuka kugumaan warramin hore aw amase lam akun ma ahayn liuxadisaka mid ku warrama kollay lafdigu isagoo dhanna waa kitaabulimaan baa lafdigu isaga halkaa wuu kuba dhammaa riwaayadee ee anigu amase ma ahaanin inaan kuu sheego hore aan kuguba sheego bal riwaaya way noo dambaysay horta cubaydullahi ibnu ziyaad waa nin adigu kollay waktigii mucaawiye iyo markii aabihii dhintay baa loo magacaabay ilaa dee waktigii yaziid ibnu mucaawiye ilaa isaga la dilayay cubaydullaahigan halkan laguma dilayay isagaa ciraaq iyo dhulkaas madax kaba ahaaba weeye waktigiisiina waa ninkii ay dhacday in dee karbalo lagu dilo dee ciidankaa koley waa raggii saarayo isagaa ciraaq joogay isagaana saaray ba ciidanka u diray madaxiisana waa ciddii loo keenayba isaga loo keenaybe ee karbalo laguma dilo xusein ibnu cali ibnu abi aalib iyo ahalkiisii ama dadkii kala dunaaye qoyskiisa iyo wixii laba socday ahaa waa waktigiisii bay ahayd aabihii waa nin ziyaad ibnu abi sufyaanna waa la odhanayay khaasatan isilxaaqii dabadi ziyaad ibnu sumayana waa la odhan jiray ziyaad ibnu abihi iyo ibnu umihina waaba la odhan jiray ama ziyaad ibnu cubayd eh bal ninkaas baa ninkan dhalay waanan kollay aada ugu degdegi jiray dhiigga daadintiisa iyo jur-a iyo halkaa dhib badan lahaa ayuu ahaaba oo dee waxaaba arrintaas karbalo kaba dhacday iyana ee isagay dhacday ciidankiisii baaba waxaan sameeyey kollay madaxiina waaba looba keenay halkaasoo daartii imaaradii kuufa ayaaba la keenay xusein iyo madaxiisii iyo bal intaasoo ah markii dambe isna waa la dileen oo adigu kolley waa mukhtaar markii adigu dee ibn abi cubayd iyo baa dila adigu waa la dilay ninkan markii dambe isaga iyo dee bal taas dad badan oo noocyadaas ahaa bal markaa tan baa horta ninkani ahaa saxaabiganna waa kan xaggan inaanu markii hore uba sheegin ama uu yidhi imika horteed kuumaa sheegeen horta dee waktigan markuu arkay xaaladiisu inuu dee is yidhi haatan waad dhimanaysa ayaa si aanu cilmigan ula godgelin ama mid qariyey aanu u noqon ayuu xadiidkan uba sheegay oo u arkay dee inuu laazim ku yahay cilmigan inuu gudbiyo dee waana sidaa uu yeelayba ama markaa hore sababta uguba sheegi waayey ee ninku kolley waa nin siaan sheegnay xaaladiisu ay ahayd jaanibkaasna kuba dhiiranaa waaba dhici karta inuu kaba baqday dhibi inay ugaba timaado jaanib kalena markuu dee xadiidkan dadka ay maqlaane inuu bal matalan ninku hadduu isagoo raciyadiisii gaashi ku ah dulmaya aan u naseexaynahayn uu dhinto inuu waciidkan mudanayo inay noocaasi nooc dee dadkii kusoo jeedinba ay uba noqoto isaga wixiisii iyo kicin oo kaleo halkaa isaga ay dhibi ugaba timaado inuu taa ka baqday baaba suurtagala ee bal matalan taasba weyo dee xanuunkana kamuu kicin isaguna waa kan oo booqasha ayuu uguba yimi waxaan arki doonaa ninkan saxaabi kale oo hadal kuba yidhi bal kelimo intan ka kooban kuba yidhi oo dee yar u naseexaynaya hadalladu ku yidhi baan arki doonaayo bal markaa dee taas baa keentay malaa marka hore inaanu uba sheegin marka dambena uu arkay inuu cilmigii gaadhsiiyo si aanu cilmigii u dayicin cilmigii aanu ulaba dhiman xadiidkanna loo maqlo dee waana sidaa uu yeelayba xadiidka iyada ta inooguma suganna ee waxa weeyaanuun oo iyo dee axaadiista dambe dadkii madaxda ahaa ama ciidul mas-uulkaba ahaa waxaa waajib ku ah inay u naseexeeyaan racyadoodii inay ku dadaalaan wixii masaalixdooda ahayd masaalixdaasi ama diintoodiina inay u dhowraan adduunyadoodiina inay u dhowraan waxay nafsada kuba ugu sugnayd iyo madarana labada dhinacba ay ka ilaaliyaan hadday taa yeelaan fadligii badnaa aynu soo maray ayay yeelanayaan oo dee cuduushii bay noqonayaan madaabirtaas abaalkoodu noqonayay hadday taa la iman waayaanna waciidkan aada iyo aada u adag oo ah in dee naartii ama jannadii lagaba xarimayo gelideedii ama aanu laba gelahayn iyaga taas dee iyo dadka intaa leegoo iyagii dhammaan mid kastaaba wixii xuquuqdiisa in uu qabsado mid la doonayo isaga haysto xaqiisii ka doonaya uu noqdo taas baa isagii sugayso waa ciqaab aada iyo aada u adag bal taasba weeye ayaa iyadana axaadiisa bal umuuraha inooguma suganay tan ama dee umuurahaasaa kaba mid ah وxadثna أbو غسان المسمعي وإسحاq بن إبراhيم ومحمد بن المسنى qال إسحاq أخبرnا وqال الآخران xadثna معاad بن هiشhام qال xadثnي abي عن qتاadة عن أbي المليح أن عbayd الله بن زiyاd dkل على معqل بن يsاr في mرضه bal snad kole horeynu usoo maray هiشhاamkuna waa هiشhاam dstawaaye abulmalixna dee kolley abulmalix ibnu usama bal kunyadiisan buu ku shuuroobay barhkood baa magaciisa caamir kaba dhigay kuwa qaarkood iyaga waxaabay kaba dhigeen dee cabdullaahi ibnu usaame magaciisu inuu yahay kuwa cumayr bay kaba dhigeen laakiin waa nin taabiciyahoo dee siqayn hore usoo maray wuxuu yidhi haddaba ninkaasi ana cubaydallahi bna ziyaadin baa dakhala usoo galay calaa macqil ibni yasaarin fii maradi xanuunkiisii isagoo soo booqanaya faqaala lahu macqilu macqil baa wuxuu ku yidhi inii anigu muxadisuka waan kuu waramayaa bixadiisin xadiis baan kuugu waramayaa oon kuu sheegayaa lowlaa anii anigu fi lmowti geeri haddii aanan ahayn mid ku sugan oo imika dee ninkaa sakaraadkaa ma xanuunsanaya filanaya inay dee xanuunkan kuba dhinto aanan ahayn lam uxadiska bii kuumaan warrameen oo dee waana sababta aan soo sheegnay baabay culimmadu waxyaalaha yidhaaheen kaba mid ah samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo maa min amiirin ruux amiiri ma jiro oo yalii tawaliyaya amra lmuslimiina muslimiinta amarkooda uma laa yajhadu lahum macnaa aan iyagii waxa weeye dee u dadaalahayn weeye waa iyaga wixii maslaxadoodii iyo taas ahay masaalixdoodii iyo dee u naseexayn wayansaxu aan u naseexaynahayn ilaa oo la helo ruux amiira oo dee danihiisa iyo hawlihiisa iyo dee waxyaalo kale uun kuba jeesta iyo lahawgiisa iska ilooba iyagii inuu dee bal waxay maslaxadoodii ay kuba sugnayd inuu iyagii uu kuba dadaalo oo u naseexeeyo lam yadkul ma gelayo macahum iyaga macooda aljannata dadka jannada lama galo oo dee waa laga reebayaayo xisaab baa loo reebiyaa ma cadaab baaba loogu reebi isaga wixii lagaba goynayo kaasi janno lama gelayo lafdigii horena ilaa xarama allahu calayhi ljannata ayaynu kuba soo maray waana xadiidkii horowne waxadaثna cqbaة بn mkrm الcamiy qal xadaثna yعqub بn isxaaq qal akbaranii sawadaة bn abi اlأswad qal xadaثanii abi ana macqila bna yasaari marida faataahu cubayd llahi bn ziyaadi yacuud naxو xadiiث اxasani can macqilin xadiidkii xasan macqil uu kaba wariyey mid laba mid ah ayuu kaba wariyeyna ninkan abulswad la yidhaahaa uu kaba wariyey waxa weeyaan macqil xagga sanadka sawaadat bn abi lswad abulaswad kan magaciisa cabdullaahi way yidhaaheen muslim ibnu mikhraaqna waa la yidhi isaga horeynu usoo aragnay xajiya baynu kuba soo maray laakiin inankiisan sawaada oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweyneyd ah waana nin siqa ah xadiiskanun baanu muslim ku leeyahay xadiis labaad baaduu kuma laha kitaabka ee xadiiskanun buu kuba leeyahay si aabihii horeynu usoo aragnay oo taabici ah isagu waa atbaacu taabiciintii xaj baanaynu kuba soo marray meel ahayde xadaثna shayban ibn faruq qala xadaثna jariir ibnu xaazimi qala xadaثna اlxasanu ana caid bna camrin caid bna camrin wa kana min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam caid bna camrin asxaabtii rasuulki ilaahay buu kaba mid ahaa waa saxaabi dadkii baycatu ridwaan joogayna kab ayuu ka mid ahaa oo dee baycatu ridwaan waa joogay waana nin reer musayne ah kitaabkeennana xadiiskan iyo xadiis labaad oo kolley iyadna fadaa'il kuba sugan ayuu ku leeyahay labada xadiis buu ku leeyahay ninkaas baa dakala usoo galay calaa cubaydillahi bni ziyaadi waa ninkii ina ziyaada imika aan soo haynay faqaala wuxuu ihi ay bunaya ee aada buu ugaba weynaayo inankaygi yaraayow inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul xaaluu ku qowlayo ina shara ricaai lxudanatu ina shara ricaai dadka iyagu wax raaca aricaa waa jamcu raacin sa raamin ba waxa weeye dee waxa weeye aduweyn ricaa ee rucaaka iyo ricaaba waa loogaba jamciyaaye in waa jamcu raacin weeye kuwan xoolaha dee jira ee raace ilaaliya kuwa ugu sharka badani alxudamatu waa kuwa wax burburiya macna waa kuwa marka la eego xoolahan ay raacayaan hadday tahay kaxayntooda hadday tahay waraabintooda iyo haddii ay taas oo kale aan u naxariisan u dhimrin si xooglay u kaxaynayaan isku cidhiidhyayaan iyagiibaa alxudama si waxay wax burburinayaan oo kaleo ay jejebinayaan oo ujeeddadu uma dhimrinayaan si sahlan uma kaxaynayaan hadday xaaladooda oo kale ee waa kuwa barhkoodba barhka kale ku cidhiidhyaya ee dhibaya ee si waxay burburinayaan oo kalea kuwaasaa ugu shar badan kuwa xoolo raaca ee arrinkuna waa tashbiiho ruuxii bal masalan waa taa aynu soo maray inu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati alimaamu raacin waa ta aan soo maray ciddii cid madax u ahaydna dadkan ay iyagu madaxda u yihiin waa raciyadoodii waa dad iyagii ay dee markaa waajib kuba tahay inay maslaxadoodii kaba shaqeeyaan haddii markaas si adag oo mashaqa iyo dhibe ay ugu sugan tahay ay ula mucaamaloodaan iyagii ay dhibaan dulmaan oo ay kadeedaan oo kale dee waxay waay waa xaaladooda taas ah oo waa yar tashbiiho kii isagu markaa mas-uulka ahaayee ciddii uu mas-uulka ka ahaa nu naxariisanaynin u dabacsanayne dhibayee dulmayey ayaa waxaa lagala mid dhigay kaa neefkiisii ama xoolahan uu la joogo dee kadeedaye dhibaye garaacaye isku cidhiidhaye bal markaas isku dee taas oo kale ayaa lagala mid dhigoo laguma shabahaya haddaba dadkan iyagu madaxda ah dee kuwa ayaa u shar badan oo kuwaa dee martan markaan tashbiiha eegno saasaa rasuulka ilaahay yihi fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an takuna minhum inaad kuwa ka mid noqotid dee madax baa tahay adiganu bilaada ballaadhan baad kaba talinaysaa dadka badan baad madax u tahay inaad kuwa alxudama laba yidhi aada ka mid noqotoon kaaga digaya faqaala lahu ninkii ina ziyaad baa wuxuu ku yihi wuxuu odhanaya saxaabi ama caaid buu ku odhanaya ijris fadhiiso malaa waa taagnaa markaa uu la hadlayo wuxuu sheegayey fa inamaa anta adigu min nukhaalati asxaabi muxamedin salى اllahu alayhi wasalam nebi moxamed asxaabtiisa buushahoodii baa tahay ujeedada koodii dee waxa weeyaan martabada sare lahaa ee culimadoodii ama maraatibta sare lahaa ma sida kuwii ugu liitaato muqaalada waa dee qashrigan iyo buushahan iyo waxaan markaa aan dadkuba cunine waxaan la cunayo xubuubta lagaba daadiyo taasba weeye marka macnuhuna waa culimadoodii iyo fudaladoodii iyo maraatibta sare raggii lahaa ama qiimaha lahaa matide kuwoodii liitay ee la midka ahaasa waxaa la iskaba daadiya buushahaas oo kale ah ama qashriga iyo waxyaalaha caynkaasa kuwaasaa tahay saas ugu jawaabay saxaabigii inama anta min nukhaalati asxaabi muxamedin salى اllahu alayه wasalam faqaala wuxuu yihi markaas saxaabigii wahal kaanat lahum nukhaalatn iyaga miyay u sugnaatay nukhaala saxaabadii waa jawaab fiican buu ugu jawaabay macnaa ilaah baa doortay ilaah baa ammaanay cadaalad ilaah baa u wada sugay waa dadka alla doortee ilaahay u doortay rasuulka ilaahay suxbadiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay u doortay dadka inay diinta u gudbiyaan ay gaadhsiiyaan markaa cid lagu sifeeyo inay buushahooda iyo kuwa liita yihiin iyagu mabay lahaynba waa dad la doortoo ilaah baa u xushay inay wasaaradii nebigiisa noqdaan inay noqdaan kuwa isaga dee waxa weeyaan asxaabtiisii inay diinta kuwa gudbinaya noqdaan dee waana dadka ina soo gaadhsiiyey weeye inama kaanat nukhaalatu nukhaaladu waxay bacdum dadka dee lagu tiriyo dad liitay inay yihiin oon fiicnayni iyaga dabadood bay yimaadeen iyaga dabadood bay ahayd iyo fii kayrin dadka aan asxaabta ahayni keyrkooda oo nukhaaladu waa iyaga keyrkood waktigoodii haba joogeenba iyo dadkii dabadood yimi ayay kuga sugnaydeen iyagu waa dadka xulka ah safat nnaas saadaat lumma wa afdalu minman bacdahum wa kuluhum cuduulu qudwat laa nukhaalata fiihim dhammaantood waa wada cuduul waa dadkaas markaa waxa weeyaan qudwada ah taaba weeye bal dee asxaabtii rasuulka ilaahay waa dad la doorto had iyo goor dadka wax ka sheegaye wax taabanaya ama iyagii cadaalad la-aan ku sheegaya ama taas oo kale waasay bacda salaf odhan jireen markay rasuulka ilaahay dacni kari waayeen ay wax ka sheegi kari waayeen ayay bala noqotay inay asxaabtiisa yidhaahaan kanaasana iyo kanaasadan aho arrinkuna waxa weeyaan waa dacni rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo haddii imika la yidhaha hebel dee asxaab xun buu leeyihi dad fiican ma aha dadka asxaabtiisii macnaa isagaan fiicnayn oon toosnayn bay arrintu tahay oo kale marka markay noqoto asxaabtii wax laga sheega ee la bacniyo oo kale oo taasi arrinku waxa weeye dee wuxuu lahaa asxaabtaas oo in qur'aankii ina soo gaadhay iyo axaadiisan ina soo gaadhay iyo idunba ina soo gaadhsiiye iyagu hadday cuduul noqon waayaan ee wax lagu kalsoonaadaa markaa ma jirto shareecadii iyada wax lagu kalsoonaadaa ma jirto iyagu waa dadka cuduusha ilah baa subxaana watacaala u doortay diintan xamligeeda qaaditaankeeda rasuulka ilaahay suxbadii waa dadkaa uu doortayba weeye bal matalan haddii dee wax ka sheegooduna macnuhu waxa weeyaanuun nebi moxamed dad aan hagaagsanayn baa la joogay oo la saaxiib ahaayo taasoo kaleo de waaba isaga wax ka sheegiisii ayay noqonaysaaba bal matalan haddaba waa taas de waktigeenana obatan dee magaaladeenan iyo dad kala duwan oo taa laguma sheeg bal habeen dhaweyd baaba laga yaaba saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahi kala mid ah ayaa telefisonkeena ay maraysay warkaba ma galo ama shahaadada ma galo waa saas oo kale iyo waxyaalo saasa in lagaba lahayo adigu majaalkaa lama siiyey oo waa saxaabi dadkan saxiixayn iyo dee eyr axaadiis kala duwan inoo soo wariyay oo kitaabkeena kuma sugan ayaa halkaa dad ay lahayden lakin da waxaan leenahay nukhaaladu iyaga maaha e ciddaa dee wax ka sheegaysaaba ah cidda ana amaan warkooda la qaadan ama aan markhaati gelin ama aan ehel u ahaynba in warkooda la sheegayo in wax laga soo naqliyiyo ama warkooda la aqbala aan ehel u ahayn fainama anta min nukhalatin faqala hal kanat lahum nukhalat inama kanat nukhalatu bacdahum wa fii gayrihim nukhaaladu iyaga iyo keyrkoodun bay kuma sugnayd kumay sugnayn iyaga baabu qiladi taxriim اlquluuli weye baabkan waan ya raacinaya kale axaadiis isku yardho quluulka waa khiyaanada la khiyaansado qaniimada xaaraamnimadka ee xaaraamtay adeyga ay aada iyo aad u adag tahay taas wey asalka hore quluulku waa khiyaano guud ahaaneed laakiin markii dambe waxaa loo isticmaalay uun waa wixii ga la helay ee dagaalkii lagu helay intaan la qaybin xaditaanka wax laga xado ama laga khiyaansado kaas baa quluulku yahay haddaba bal xaaraamnimadkiisa iyo ciqaabta kaba dhalanaysa adeegeedu baabkeediya وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna اسماعيل بن إبراهيم عن أbي حyاn عن أbي زرعة يحyى بن سعيد بن حyان عن أbي زرعة عن أbي هريرة qال qama فيna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ذات يوم رasuulka ilaahi baa dhexdayada ka kacay maalin buu yihi أbو هurayra odhanaya fadakara alquluula wuxuu sheegay rasuulka ilaahi hadal qaaday quluulka waa khiyaamadaa la khiyaansanayo wax la xaday ama qanaa'imtiiyo waxaa wax laga xadayo facadamahu uu weyneeyey oo dembiga dee ka dhalanayuu weyneeyey wacadama amrahu iska bal matalan arrinkiisii oo ah waa ciqaabta iyadna kaba ratimayso tan arki doona ayuu aada u weyneeyey uma qaala wuxuu yihi la ulfiyana yaanan helin axadakum axadkiin yaanan helin weeye kollay waa nafye bimacnaa nahyi weeye oo arrinkaa iskaba jiro taa ha ku sifoobina weeye laa ulfiyana yaanan helin ama m laa ulfiyana oo de macnaha lafdigo asalkiisa haddaan sidiisa kuba laqbeeye laa ulfiyana heli maayo oo ma helayo axadakum axadkin yajiu imanaya yowma alqiyaamati laakiin macnihii baa nahya oo arrinkaa iska ilaaliya ka digtoonaada yaanan helin oonan laba kulmin taas baa macnuu yahay yowma alqiyaamati axadkiin oo imanaya maalinta qiyaamaha calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda xaal ay ku sugan yahay baciiru neefkeeloo lahu ruqaan awooduu ku qaadana waa la siinayaa waa fadeexayn iyo ceebayn isaga calaa ru'uusi ilashaad neefka geela weliba ma aamusnay waa eeya intaasoo ama sawti geela ama weeyaan yaquulu markaa wuxuu odhanaya ya rasuul llahi aqisnii i gargaar faaqulu laa amliku laka shay-an ee waan kuu digay waan ku soo gaadhsiiyey wax cudurdaarood leeday ma jirto waxaan ku hananayo makfiro ah iyada ma jirto qad ablaqtuka waan ku soo gaadhsiiyey la ulfiyadna yaanan la kulmin waana ti aan soo sheegnay un macnuu yaanan helin axadakum axadkiin yajiu isagoo imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda xaaluu ku sugan yahay farasun faras lahu xamxamatun uu sugnaaday xamxamaysna waa sawdkiisa waxaana idhahdee sahiilla waa tan sawdkiisa ee badanka oo kale ee kaniyo sahiilku ka hooseeyaayo markan calafka loo dhigayo kale iyo sawdka laga maqlo kaas baa xamxamo lagu magacaabaa haddaba macnuhu waxa weeyaan wixii uu isagu la yimi qur'aankii bay tafsiir u tahay xadiidku waman yaglub ya'ti bimaa galla yowma alqiyaamati weeye wixii ruuxii khiyaama wax khiyaansada saasoo kale qanaa'imta wuxugaba xada uu la imanaya maalinta qiyaama isagoo wixii siday haddaba si u sidayay baa tan ah neefki hadduu neef nool ahaa ama wax nool dushuu u ridanaya weliba ma aamusna si dadka indhahooda loogu soo wada jeediyo dhegahooda ayuu intaa ceeyaa wii ama uu qaylinayaaba fayaquul wuxuu odhanayaa yaa rasuul اllahi akisni ayuu odhan faaqulu laa amliku laka shayئa qad ablaqtuka la ulfiyana axadakum yaji-u ywma اlqiyaamati calaa raqabatii luquntiisa korkeeda xaal uu kuma sugan tahay shaati neef adi oo laha asuqawn kana waa sawdka macnaa dhammaantoodba sawdkoodii baa lagu sifeeyey waa sawdka adiga oo saqati shaatu tasku suqaan macnaa markaa ay ciyayso iyo nacii ay usugnaatay ujeeddada neef adiyu ka xaday qaniimadii intaan la qaybin kii uu siduu imanaya dusha uu ku soo weliba intaa qaylinaya ama ciyaya neefkii yaqulu ya rasuul اllahi akisin faaqulu laa amliku laka shayئa qad ablaqtuka la ulfiyana axadakum yaji-u ywma alqiyaamati calaa raqabatii luquntiisa korkeeda xaal uu ku sugayay nafsu naf lahaa siyaaxun siyaaxun iyo siyaaxun labadaba qayl ay u sugnaatay oo kolley fucaalle inta badan sawdku waa u yimaadaa oo dee suqaa-un iyo imika rugaa-un taas iyo nuhaaqun oo kale daynahiiq nucaabun oo kale iyo san oo kale siyaaxun walow siyaxna ay jirto oo wax uu qiyaasahad uba yimaado wixii sawd ahaa ee bal matalan sawdka uu kuba yimaadee macnuhu imika nafta halkani waa wixii ibnu aadamkii weeye hadduu ilmo yaro iyo kale iyo waxaa dee sabigii noqonayay buu qarsaday ama addoon iyo waxyaalahaasuu xaduu laba tegay isagoon qeybtiisii ahayn qanaa-imtii la qaybiyeyna aan kuba jirin isagiina waa la keenaya dushu usoo ridanaya meeshii lagu xisaabayay dadku la imanaya welibana wixii uu dusha uu ku siday intaa waa qaylinaya fayaqulu ya rasuula اllahi akisni faaqulu laa amliku laka shayئa qad ablaqtuka la ulfiyana axadakum yaji-u ywma alqiyaamati calaa raqabatihi riqaacun oo riqaacdu waa marooyinkii iyo waxyaalahaas waa dharkii takfiqu dee dabaysha dhaqdhaqaajinaysa daraaddeed la dhaqdhaqaaqaysa oo la babanaysa isagoo uu sido korkiisa ay tahay yaanan axadkiin ama aanan helin maalintaasoonan laba kulmin fayaquulu ya rasuul اllahi akisi faaqulu laa amliku laka shaya qad ablaqtuka la ulfiyana axadakum yaji-u ywma alqiyaamati calaa raqabatihi saamitu waa wixii aamusnaayo waa dahabkii iyo fidadii iyo adigu lacagtii iyo waxyaalahaas fayaqulu ya rasuul اllahi akisi faaqulu laa amliku laka shayئa qad ablaqtuka وxdثnا abوbكر بن أbي شhيبة qال xdثnا عبدالرحمن عبدالرحيم بن سليمان عن أbي حyاn وxdثnي زهير بن حرب qال xdثnا جرير عن أbي حyاn وcماaرة بن القعقاع جميعا عن أbي زرعة oo cmاaرة بن القعقاع iyo أbي حyاn يحyى بن سعيد labadoodaas baa xadiidka waxay ka wada wariyeen abu zurca markii hore abu xayaan waynu soo aragnay cumaara kusoo kordhay can abi hurayrata abu zurcuna wa abu zurcata ibni matala dee waa abu zurcata ibni hari adigu magaciisa harim way yidhaaheen waxyaalo kalena waa la yidhi tanu adigu kuma shuuroobay lakin waa abu zurcata ibni camr ibni jariir weeye jariir ibni cabdillahi baa u awow ahaa horena kitaabka waynugu soo aragnay xataa kitaab ulimaan iyo in ka dambaysayba can abi hurayrata bimithli xadiisi ismaaciil can abi xayaana وxdثnي أحمد بن سعيد بن صkر الdاrمي qال xdثnا سليمان بن حرب qال xdثnا حmاd يعني بن زaيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد waa abu حyaaنkii ayaa yaحyى بن سعيد iبن حyاn laba yidhaahaa markii horena kunyadiisaan soo arkaynay عن أbي زرcة بن cمر بن جرير عن أbي هريرةa qاaل waa kan imika abu زرcة isagaa tirsiintiisu inoo dhan tahay ذakra رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم اغلuل ayuu sheego facadamhu u weyneeyey wاkتصa الxadيiثa xadiidkii aynu soo maray yaحya بن سacيid ama abu xayaan uu ka warinayay ismaaعيل بن ibrahim maanta ayub baa warinaya ayubna kii unbuu dabagalay kii qaala xamaadu xamaad baa wuxuu hi uma samictu waxaan maqlay yaحya baعda dalika yuxadiثu xadiidkii isagoo yaحya intaa dabadeed kuba waramaya faxadaثanaa wuu noogu waramay binaxwi maa xadaثanaa canhu ayuba ayub si canhu ayubu ayub si uu noogaba waramay wax laba mid ah intan dambana maxay tahay xamaad ibnu zayd xadiidka wuxuu ka maqlay ayub sakhtiyaani ayubna wuxuu ka maqlay abu xayaan ama yaxya ibnu saciid laakiin xamaad baa dib ula kulmay isagoo hadda markii hore ayub kaba maqlay ayuu dib ula kulmay sheekha sheekhiisii oo ah abu xayaan ninkan laba idhaa ama yaxya bnu saciid dib buu ugaba maqlayo si uu markii horeba ayuub iyaga uga soo wariyey si laba mid ah ayuu xadiidkii ugu sheego markaa maxay noqotay sanadkii baa ruux kaba dhacay halkii markii hore isaga iyo abu xayaan uu udhexeeyey ayubu sakhtiyaani ayuu dib ulaba kulmay oo xadiidkii markii hore ayubu isaga ugaba sheegay ayuu isagiina dib ugaba maqlay وxadثnي أحmed بن الxaسن بن khراش qال xadثna أbو معmr qال xadثh عبd لله بن عمr المqعد qال xadثna عبدالوارث qال xadثna أyوب عن yaحيى بن سعيد بن حyاn eg magaciisu ba markii hore abu حyاn bay ahayd waa kunyadiisii magaciisa oo dhamina waa kan yaحyى بن سعيد بن حyاn kunyadiisi iyo magaca awowgiisu waa isla magaca awowgii waa islaba mid عن أbي زرcة عن أbي هurيرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوي xadيiثiهim raggii hore aynu soo maray abu xayaan naeg ismaaciil ibnu ibraahim xadiidka uu kaba wariyey jariir ibnu cabdilxamiidna waa kaba wariyey cabdiraxmaan ibnu sulaymaan nalaashalna uu kaba wariyey ayuub sakhtiyaanina waa kan kaba mariyey intaasoo dhan haddaba markan dambe ayuub raggaa hore saddexdaa saddex kale aynoo horeeyey xadiidkoodii ay abu xayaan kaba wariyeen mid laba mid ah ayuu kaba wariyey dalbaabka adigu inoo dhamaaday xadiidka taydiyada inoogaba sugani waa quluulka iyo dembigiisu inuu aada iyo aada uba wen yahay culimaduna waxay kuba ijmaacsan yihiin dee xaaraamnimadkiisa iyo inuu dunuubta kabaa'irtaa kaba mid yahay waman yaglul ya'ti bimaa galla yowma alqiyaamatina waxa tafsiir uba ah xadiidkeenan imakaan hayno ayaa tafsiir uba ah waxaa kaloo culimadu kuba ijmaacsan yihiin dagaal oo kale hadday noqoto qhanaaimtii ruux wax ka qaato iyadoon laba qaybin inay waajib ku tahay inuu wixii dib ugu celiyo wixii qismadii laakiin haddii lala kala tago oo dee qeybtii intay kuba dhacday ciidankii kalaba socdo doono inuu celiyeyne markaasna waajib bay kuba tahe shaafici oo kale isaga wuxuu qabaa xaakimkii ama imaamkii in loo dhiibayo sida dee waxyaalaha lumayba looguba dhiibayo kolley culimada intooda badanna intuu shan meelood u qaybiyo khumuskii ha ka saaro ahlulkhumus ha saaro intii kale dadkaas dee kala tegeen u imika gaari karahayd yeelan lahaana waxba yaanu imaamkii uba dhiibinba haba sadaqayso taas bay kuba tagaan laakiin bal qowlka shaafici taas oo kale weeye waana adigu xadiidka deeta inooguba sugan ruuxii khiyaamo laba yimi wixii haba yaraadee dee maalinta qiyaamaha isagoo sidana inuu la imanayo saa qur-aankama naskiisu ahaa xadiidka uu inooguba suganya wallahu subxana wa tacala aclam alam